ashiiruu calaya ayuha annaas waxa uu ku celiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ashiiruu calaya ay dadii haw ii tilmaama sida uu khayrku ku jiro dabeete runtii saxaabiga loo yaqaano sacad bin mucaad baa fahmay deki yani waxa weeye saxaabadii hogaankii ansaarta ka mid aha sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada ayaa aws iyo khajrad u kala talin jiray markaa sacad binu mucaad baa fahmay wuxuuhi yaa rasuul allah waxaad moodaa inaad annaga noo jeedo qaala nacam buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi yaa rasuul allah waanu kuxuhi yaa rasuul allah waanu ku rumaynay waxaananu garannay waxaad la timid inuu xaq yahay taasi ballan baanu kugu siinay inaannu kugu yeelno wixii aad tidhi rumeeya oo jihaadku ka mid yahay nebi allow soco oo u soco wixii alla ku faray waxaan ku dhaartay ilaahay xaqa kugu yani kugu soo saaraye haddii aad tidhaahdo baddaa galah waannu gelaynaa buuhi yaa rasuulallah innaa la suburun fi lxarb waxaanu nahay dad u sabir badan dagaalka sudaqun fi liqaa rag marka ay kulmaanna dhabeeyo ballankooda ayuu ku yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaana laga yaabaa alla inuu ku tuso wax indhahaagu ay ku qabowsadaan macnaheedu waxa weeye waanu ku kalsoonnahay dhinacaad noogu talisee dhaqaaji nebi alla ugu yidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu runtii aad iyo aada u farxay wa ficlan ansaarta heshiiskoodu wuxuu ahaa rasuulku markii uu tegay calayhi salaatu wasalaam inay madiine ku difaacaan dagaalkanna wuxuu yahay dagaal ka baxsan magaaladii madiina oo laysku haysto meel ka fog magaaladii madiina walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu baahnaa inuu helo go-aankaa adag ee hogaankii ansaarta uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi siiruu wa abshiruu fa ina allaha tacaala qad wacadanii ixda aa'ifatayn wallaahi lakaannii al'aana anduru ilaa mashaarica alqowmi socda buu yidhi oo bushaaraysta buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay labada kooxood mid buu iigu ballanqaaday inaan quraysh jabiyo oo aan guul ka helo ama inaan safar ka helo labadaa mid baa alla iigu ballanqaaday waxaabad moodaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaan arkayo meesha ay ku dhimanayaan raggii aan ogaa ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ficlan sidaasay saxaabadii ku baxeen iyagoo qalbigoodu uu runtii qawi yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la hadlayo oo uu ma garatay siiyey waayo quwada iimaanka oo sida xagga dambe aynu ku arki doonno ee macnawiga ah ayaa guushu ay ku xidhan tahay ee kuma xidhna quwada maadiga walidaalika waxa weeye sidii dee dagaaladii dadka wanaagsan ee saalixiinta ay galeen oo in badanna aynu tilmaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu ahayn mid yidhaahda marka uu hoggaanka hayo halkaasii fadhiya oo aniguna aan halkaa fadhiyo oo meel gaara lagu ilaaliyo muu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida maanta hoggaanada muslimiintaa ka dhacda in ciidankoodu marka ay dagaalamayaan in ninka hoggaankee wakhtigaa jooga uu raaxada ugu weyn uu ku jiro walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuubakar buu u yeedhay oo saxaabigiisii ugu qaalisanaayo wuxuu yidhi waxaynu doonaynaa inaynu soo sugno sahanka ugu dambeeya intaan dagaalka la gelin isaga iyo ficlan waxaa israacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar sidii bay runtii ku soo baxeen waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ay la kulmeen nin odaya oo runtii dadkii meesha ka agdhowaaya walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam odaygii buu la hadlay wuxuu hi waxaanu doonaynaa inaannu ku waraysanno oo aada noo sheegto sida ay wax yihiin annaguna aanu ku waranno markaasaa odaygii wuxuu yidhi waan idiin warramay waa ninda-ah ee laakiin sow idinkuna warka rasmigaa ay siin maysaan qaala nacam buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa akhbartanaa akhbarnaak haddaad noo waranto waannu ku warramayn odaygii baa yidhi haddii ninkii ii warramay uu run sheegay qurayshi wakhtigaasay soo baxday halkaana way soo martay maantana halkaasay degan tahay tiradeedana intaasaan ku qiyaasay haddii ninkii ii warramay uu run sheegay muxamed isagoo sheegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhtigaasuu soo baxay ciidankiisuna halkaasuu soo maray halkaana wuu degan yahay tiradiisuna uu wataana waa intaasi labadoodaba wuxuu sheegay tiradii iyo meeshay deganaayeen oo ficlan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu taa ogaaday bay ogaadeen in odaygu macluumaadku hayo markii uu dhameeyey buu yidhi idinkuna ii warrama faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam naxnu min maa annagu waxaanu ka nimid biyo buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam odaygiibaa amin maaءi اlciraaqi ma biyihii ciraaq baa ayuu leeyahay ceelkii ciraaq marka ceelashaa berigii hore inagii dee dadku markay maadaama raacata ay ahaayeen ceelkii halkaa iyo ceelkii halkaas iyo biyo ayaa xisaabuhu ay ahaan jireen iyo locationska meelaha dadka yani lagu calaamadsada walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii odaygii uu isweydiinayeybaa وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من الماء كل شيء حي وحولو نول ببيان كابو ربا إلهي أنه بيان كلمة أي رسولك عليه الصلاة والسلام أوس صربيبا أي أكويل وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام انت مركي أي هلان أي أكون قضي عيدا كيسي رسولك عليه الصلاة والسلام علي بن أبي ضابيل زبير بن عوامي سعد بن وقاص ayaa wuxuu yidhi bal nimankii soo qiyaasa arrinkooda laba inanoo biyo loo soo diray oo dhallinyara oo da yanii da'yar baan ujeedaa cafwan ayaa ay soo qabteen markaasay yidhahan war xaggee ka timaadeen waxay dhahan ciidankii quraysheed baanu ka nimi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad buu ku jira yararkii bay yaro garaaceen waayo waxay doonayeen inay idhaahdaan safarkii baanu ka nimi markii ay arkeen yaro dhibeen bay idhahdaan safarkii baanu ka nimi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markii uu salaaddii ka baxay ayuu yidhi markii ay run idiin sheegeenna yararkii waa cadaadiseen markay been idiin sheegeenna idinkoo doonaya safarka dartii ayaa allahuma salli calaa muxamedin ka qaadateen run bay sheegeen waxaa ogaataan safarkii weyna dhaafay laakiin ciidankiibay ka yimaadeen labadii yareeraabuu u yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi waxaan idin weydiiyey yaa ku jira quraysh markaasaa abulmukhtari binu hishaam baa ku jira waxaa ku jira xakiim binu xisaam waxaa ku jira abuljahl oo camr binu hashaam waxaa ku jira shayba binu rubayca waxaa ku jira cutba binu rubayca waxaa ku jira yani waxa nabtal binu xaaris subxaan allah markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yaabay waxaa ku jira ubaya binu khalaf meeshii cid allaaliya cid ka maqani ma jirto hogaankii abasufyaan binu xarb oo isagu safarka hogaaminaya iyo abilahab oo ficlan nin soo diray ayaa raggii hebel iyo hebel la odhan jiray oo keliya ka maqan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi taa markuu ogaaday in quraysh hogaankii aanu cidi ka maqnayn tiradoodu waa imise waxay dhahdeen garan mayno walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam kumuu qasbin islaamku xorriyadduu bixiyey waxaa ka mid a iyagoo ciidankii ka mid a ayaanu rasuulku cadaadin kuna canaantay saxaabadii yaryarka cadaadisay wuxuu haddaba waxa ay sheegtaan maalintii imise neef bay qashaan suu marna waxa ay qashaan toban marna waxa ay qashaan sagaal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa sagaal boqol ilaa kun inta u dhaxaysa inta meesha taagan ficlan tiradii waxa uu ka soo saaray berigaasi awrka imise qof baa cuni kara wakhtigaa hore ee kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddon sannadood ka hor wey wakhtigeenu ka hadlaynahay waficlan kun baanay ahaayeen kun iyo saddex boqol bay ku soo baxeen saddex boqol waa kuwii noqday kun baa hadhay tiradii halkaasuu ka soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu sidaa ogaaday ayuu saxaabadii aada ula hadlay wuxuu ihi waxaa ogaataan in dagaal ina horan yahay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qof walooba diyaargarow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu xadeeyo meelihii ay ka dilagaalgelayeen iyo meelihii runtii ay difaaca ka gelayeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam meel doortay meeshii uu rasuulku degay calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabi baa u yimid saxaabiga loo yaqaano xabaab ibnu lmundar wuxuu idhi yaa rasuul allah waa adigaasoo halkaasaa degtay waxyiguna markaa waa soo degaya ma ilaahay baa ku faray inaynu halkaa degno mise waa adiga ayaa aragtidaada ay kula noqotay rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa yidhi aragtidayda ayla noqotay wuxu uhi yaa rasuul allah inu halkaa ka guurnoo ceelkaa beder aynu biyaha inagu filan intaynu dagaalka ku jirno oo dhan xawd aynu samaysanno yani waxa way dar yani ma garatay aynu ka xidhannay meeshan lagu dagaalamayo ceelkii beder agtiisa biyaha aynu ka buuxsanno inagu biyahee inagu filan aynu halkaa ku shubanno ceelka gebigiisabana aynu duminno oo nimankaasi biyo la-aan iyo haraad haw dhintaan walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu laqad asharta bira'y ma aha rasuulku calayhi salaatu wasalaam waddamada muslimiinta maanta dictatorska haystee qofka uu yidhaahdo anuunba iga go-da waxaa maanta muslimiintu ay ku jabeen mu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigii buu yidhi adiga ayaa taladii haleelay biyihii baa lasoo dhuray halkii baa laga buuxsaday ceelkii badarna waa magaratay la qoomay si aanay uga cabbin yani nimankii qurayshe rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey ciidankiibuu qaybiyey meel dhexe ayaa uu ka dhigtay inuu ka hogaamiye rasuulku calayhi salaatu wasalaam ficlan taladaa waxaa keenay saxaabiga loo yaqaano sacad binu mucaad oo ka mid ah hogaankii ansaarta wuxuu yidhi rasuulka aynu u samayno meeluu ciidanka ka hogaamiyo o dhexe isla markaa cariish yar baa loo dhisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam albaabkana waxaa isu taagay sacad binu mucaad iyo koox uu xushay oo runtii ka mid ahaa dhallinyaradii ansaarta ugu adadkayd ee ugu tabsanayd ayaa u doortay intaasi markii ay dhacday waxaa da-ay roob yar iyo lulo yar ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala roob baa da-ay xays ku ah muslimiinta xaysku waxa weeye waa roobka shuuxa ah ee qofka qaboojiya ee dhulka magaratay qaboojiya ee maca daalika aanu qofkuna aada u dardhan weeye roobkaasuu ku ahaa muslimiinta qorayshna wuxuu ku ahaa mahiigaan qofka uu yahay inuu alaabtiisa ilaashto ayaa uu roobkaasi ku ahaa إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليظهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ليربد على قلوبكم ويثبت به الأقدام إلهي بك ورمي hurdada yar ee aan nasanaysaan waxaan u soo dejinnay in idinka ay idiin noqoto aamin halka iyagana ay ku tahay niqma iyo dhibaato walidaalika waxa weeye roobkaale waxaan uu soo dejinnay in idinka laydinku sifeeyo oo qalbigiinna iyo jidhkiinna lagu sifeeyo halka iyagana ay ku tahay dhibaato baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankii quraysheed haddii iyaga xaggooda aynu ku noqonno ficlan arrintii aada iyo aad bay ugu adkaatay walidaalika waxa weeye biyay waayeen biyihii hore ay siteen mooyaane waa niman awood isbidaya tiro badan wata fardo badan wata isla markaa hub badan oo saanada wata walidaalika waxa weeye rag badan baa waxay isku qaadeen kibir darteed ma annagaa maxamed maanta biyaha naga haysan doona walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi war iska cabaanaya iska daaya laakiin saxaabadii way diideen waxaa la yidhaha xakiim binu xisaab mooyaane mid waloo isku soo qaado oo is yidhaahdo biyaha cabba xamse bin cabdilmutalib iyo zubayr iyo cali bin abi aalib iyo sacad bin waqaasiyo halkiisay ku dilaan mid waloo is idhaahda biyaha ka soo cab walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam xakiim binu xisaam ficlan abaal buu u hayay sababtuna waxa ay ahayd baa la yidhaahdaa markii qurayshi ay ogaatay in safarkoodii uu nabad galay ayaa xakiim binu xisaam waxa uu tegey ninka loo yaqaano cutba binu rubayca marka cutba binu rubayca waa reer bani umaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam odayga afraad bay iskugu yimanayeen waa caailad keliya quraysh oo dhan ahay odayga afraad yani bani cabdishams ayay iskugu yimanayeen walidaalika cusmaan binu cafaan iyo bay cid iskugu dhowaayeen wa ficlan xakiim binu xusaam baa waxaa u tegey cutba binu rubayca wuxuu idhahdaan caqli kugu tuhmaya abuljahl isaga dee dagaal baa ka go-an wuxuu idhi war ninkaasi maalintii dhoweyto siriyaddii ugu dambaysay ayaa dadku qabaa'ilku waxay isbahaysi bay lahaan jireen nin isbahaysigooda ka mida ayaa muslimiintu ay dileen siriyaddii cabdilaahi binu jaxsh uu hogaaminayay walidaalika waxa weeye laba ninna way soo qabteen safarkaana way heleenoo waxay u keeneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ninkii ugu dambeeyey quraysh laga dilay ninkaasina isbahaysi wuxuu la lahaa reer bini umeye oo uu oday uu yahay cutba binu rubayc marka xakiim bin xusaan baa ku yidhi ninkaa ninkaasi uu dagaalka ku oogayana dee idinkaa isbahaysle diyadana inaga bixi oo reerkiisii dagaalkaana jooji waayo waxaa ku jira cutba bin rubayca oo dee waxaa ku jira inankiisa oo la socda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaga oo odayga afaraad iskugu wada imanaya odayga shanaad dadkan dagaalamaya oo qabiilo keliya ay ahaayeen ayaa waxaa taa sii wehelisay in nin walba ama abtigii ama adeerkii ama walaalkii labadii mucaskare ay ku kala jiraan almuhim cutba binu rubayca arrintiibuu ku farxay awr marka awrtii cascasayd ee la tilmaami jiray ka mid aha ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laan yahdiya allahu bika yani rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam yani awrka casibarigii hore quruxda iyo adadkaanta wuxuu ahaan jiray awrta la tilmaamo markab weyn u dhigma ayuu ahaa awrkaasuu fuushan yahay wuxuu yidhi anigu waan gartay dadkiibuu la hadlay dadkiiba aad iyo aada ugu farxay dagaalkaa la joojinayo bal orodoo u tag buu yidhi ibnulxandaliya war ninkii gabadhaasi ay dhashay markaa abuljahl hooyadiiba xandaliyo la odhan jiray bal ninkii ina heblaayo u tago ka soo dhaadhici arrintaasi buu yidhi kula qaatay anigu yidhi arrintiiba runtii abuljahl loo geeyey wa ficlan abuljahl dagaal baa ka go-an waa nin dagaal ooga ah waa nin colaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan laba sababood horta waxaa la yidhaahdaa quraysh isagaa u talin jiray oo cudurka ku dhacay wuxuu warba maanta ayaa ina yaroo afartan jiri doonaya inuu quraysh oo dhan u taliyo oo annaguna aanu dabagalna ayaa ma garatay allahuma salli calaa muxamed arrinkiisa uu ahaa waxaa runtii xusid mudan abuljahl go-aanka wuxuu qaatay ah in la dagaalamo waxaa la yidhaha ninkii la dilay ee ugu dambeeyey inay walaalayin buu u tegay suli miyaad ogtay wuxuu samaynaya ninkii ay isbahaysigala lahayd inay hantida badan lahaa annaguna waxaanu u dagaalamaynaa walaalkaa inaannu dhiiggiisii soo celinno oo maxamed aanu ka soo celinno calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulka sheegaya isaguna iminka ayuu leeyahay heshiisa la qaato ninkiibaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu faraskiisiibu ka haystay waa hab markii hore dadka loo dagaalgelin jiray dharkiisiibuu wada bedelay waa cumaraax tollaayay cumaray buu ay cumarow buu yidhi reerkoodii oo dhan buu soo qaaday qayluu ku dhuftay dagaal baa laysla ogsaday wa ficlan ma maanta uu doonayaa cutba bin rubeyca haddii aanu noo hiilinayn in uu heshiis qaato iyadoo dhiiggii walaalkii la raadinayo oo abuljahal oo ka fog oo aanaan isbahaysla lahayn uu dhiiggii raadinayo dabeeta arrinkiiba aada u adkaaday cutba bin rubayca ficlan hogaanka saruu ka mid ahaa waa la arki doonaa buu yidhi cidda baqata waa la arki doonaa wa ficlan isagana dee yani waxa weeye ashaydaanu yajri ibna aadam majra dam isagana shaydaankii baa dhinac raacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ereyadiisii waxaa ka mid ahay hadday raacaan ninka awrka casfuushan qurayshi taladiisa way nabadgelayaan macnaheedu waxa weeye wuxuu u tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada in cudba bin rubayca uu u jeedo in runtii dagaalka la joojiyo almuhim dagaalkii baa laysku hogsaday qurayshi taladeedu waxa ay tahay ama ay ku qanacsan tahay hadday dagaalka galaan maadaama ciidankoodu aada u badan yahay mar kaliina ay muslimiinta jeedhayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isla taagay gacmaha inuu kor u qaado isagoo ilaahay barya allaahuma haadihi qurayshun qad aqbalat bikhuyalaa'iha wa fakhriha taxaaduka wa tukadibu rasuulak allaahuma falinasruka wa wacduk alladii wacadtanii ilaahayu taasi waa quraysh kibirkeedii ayaa ay la soo baxday iyadoo ilaahayu adiga kugu taxadiyeysa macnaheedu wax way kula cartamaysa oo rasuulkaaga beeninaysa ilaahayu ballankii aad iyo ballanqaada ee ahayn aad ii guulayso ilaahayu tii ii samee wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii uu ilaahay u baryayey culimmada qaar waxay idhaahdaan gu-ii baa ka dhacay oo waxaa ku hayay abubakar bin abuquxaafa yaa rasuulallah ilaahay uu ka aqbalay ballankiina waa kuu dhameeyey jooji saxaabadii abubakar oo ilaahay ku kalsoona oo saxaabadiisa ugu qiimo badna oo ugu alla kacabsi badna ayaa baryadii rasuulka ka yaabay calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weye muslimiinta waxa la gudboonay waxa weeye in qofku marka ay dhibi ku timaado uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u baryo rasuulku ciidankii buu nidaamiyey saxaabadii buu leeyay istow istow markaa saxaabiga loo qaano sawaad binu khusaya oo ficlan safka waxa la calooshiisa ka soo yaro baxsanayd safka ayaa nebigu uu dib u celiyey istow yidhi waa dagaal baa lagu jira wuxuu hi saxaabigii baa markii uu dhaafay buuhi yaa rasuul allah waad igu adkaysay yacni waad i dhibtay buu yidhi nebi allahu xoog baad ii riixday markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaad ku raalli tahay buu yidhi hadda waa dagaal baa loo diyaargaroobaya waa wakhtigan ay yidhaahdaan maanta iyadoo dadku ay caadi yihiin baa kuwa xukuumaadku waxay soo saaraan waxay yidhahdaan waa wakhti xaalad deg degaa lagu jira bay yidhahdaan ficlan iyadoo dagaal lagu jiro ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonayay inuu cadaalad falo saxaabigu yidhi ya rasuul allah waad i riixday asuu rasuulku isu soo taagay uu yidhi maxaad ku raalatay wuxuu yidhi yaa rasuul allah intii aad i riixday in laeg ilaa aan ku riixo hadda dagaalkiibaa bilaabmaya miyaa la odhanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaalad degdegaa jirto oo dagaal baa lagu jiraa ee hadhow aynu maxkamadda qaadno dib ha looga dhigo halkiibuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi diyaar baanu ahay iga gooso dabeeto waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah meeshii aada iga riixday jidhkaa bannaanaa dadku waa kuwii labada go' isticmaali jiray markaa labada go' ficlan dee sidaynu ognahay go-a sare iyo go-a hoose dee dhar hoosta laga xidhaa may jirin markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam go-iyo uga qaaday halkiibuu ka dhunkaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik rasuulkaa yidhi maxaad uga jeed wuxuu yidhi yaa rasuul allah dagaal baa la gelaya waxaan doonaya jidhkaygu jidhka ugu dambeeya u taabtaa inuu jidhkaaga noqdo laakiin qisadu laba madluul bay leedo midi waa taasi maxkamaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee cadaaladda lahayd midna waxa weeye jacaylkii saxaabadu ay jeclaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam safkii runtii markii la dhammeeyey ayaa nin walba seeftiisii iyo alaabtiisii oo runtii diyaarsaday berigii hore waxaa la soo saari jiray nin waliba ciidanka si loo argagax geliyo insha allahu tacaala markaynu ka fadlayno taariikhda khaalid bin waliid baynu u tegi doonaaye ciidanka ninka ugu tababarka wanaagsan leh ee ugu adag ee ugu wanaagsan ayaa la soo saari jiray ila waa laba nin oo isu baxaye si ciidankaasi uu ogaado awoodda ciidankaasi leeyahy walidaalika waxa weeye cutba bin rubayca oo runtii ka mid ahaa nimankii dagaalyahanka ahaa baa soo baxay walaalkiina wuu soo saaray inana wuu soo saaray ha ogaada buu yidhi abuljahal waxaanu nahay iyo meeshaanu ka soo jeedno iyo waxaanu ahaan jirnay ficlan waa kuwii markii hore kaftabay abuljahal uu yidhi waa inankiisii baa ku jira damac baa kaga jira buu yidhi in runtii maxamed uu heshiis la galo waxaa soo baxay saddex ansaari oo ficlan mucawad iyo cawf ibnulxaaris laba inanoo walaalo ah iyo cabdilaahi binu rawaaxa saddexdaasina ansaartii bay ka soo baxeen markaa cutbu binu rubayca ayaa yidhi man antum idinku yaa tihiin ninkan mucawad iyo cawf baa la kala yidhaahdaa waa ibni xaaris waa reer bini xaaris cabdilaahi binu rawaaxana saxaabadii rasuulkae ficlan ka mid ahayd nimankii shucarada ah buu ka mid ahaa war waxaanu doonaynaa raggii aanu istili jirnay aanu ishayn jirnee aanu isnaqaaniyo waxaanu nahay baanu u baahanay u taga muxamed rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa cutba binu rubayca waxa uu ku yidhi soo saar raggaanu isnaqaanaynu isdoonayno ayaa uu ku yidhi waficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dagaal janno loo dagaalamayo wuxuu yidhi istaag xaaris bin cabdilmudallib wuxuu yidhi istaag xamsa bin cabdilmudallib wuxuu yidhi istaag cali bin abi aalib yani saddexdaasina sida ay saddexdani isku yihiin bay isku yihiin waa hebel iyo hebel iyo hebel markii la yidhi saddexdiinu baxa yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa saddexdii ugu xigay ee ku jiray safka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qadimaya wa ficlan waana wixii muslimiintu ay ku guulaysteen berigii hore waxaa la dagaalkii markii uu bilaabmay markiiba cali bin abi aalib iyo xamsa bin cabdilmudalib subxaana allah kaanat cindahum mawaahib mawhibay ku lahaayeen dagaalka iyagoo tababarna badanna qabay ilbiriqsiba kumay qaadan oo weliid ninkii ugu yaraa waxaa ku beegmay cali bin abi aaliboo weliba isagu ka daaya markiiba uu dilay xamsa bin cabdilmutalibna waxaa ku beegmay shayba oo markiiba uu dilay cutba bin rubayca iyo waxaa isku beegmay xaaris oo laba seefood laba dhaawac bay isgaarsiiyeen dee ficlan kan labadiisii way dhinteen markiiba xamse iyaba dhinacan usoo wareegay dhaawacoodii way qaateen kanna way markiiba way dileen markaasaa allahu akbar saxaabadii ay runtii ku celiyeen oo jawigii oo dhani uu gilgishay qurayshna markaasaa markiiba ay yaabeen ma cutbaa la dilay haa oo waxaa la dilay sheeb binu rubaaca oo weliid binu cutba waa xulkii quraysheed oo saddexdoodiiba meydkoodii wuu yaallaa haa oo iyagana nin keliya laga dhaawacay oo dhaawacoodiina way qaateen ayaa taladii runtii ay noqotay insha allahu tacaala intaasaynu ku daynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatuh